madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali ow cabdi ayaa si rasmi ah u daafuray dabaacadda diiwaangelinta samaynta buugaagta gaadiidka kaasi oo qayb ka ah horumarinta diiwaangelinta wasaaradda horumarinta iyo gaadiidka oo ku sameysanayo gaadiidka kala duwan ee dowladda diiwaangelintan ayaa laga leeyahay in la tirakoobo lana diiwaangeliyo dhammaan gaadiidka dowladda waxayna socon doontaa muddo iyadoo ka qabsoomi doonta dhammaan gobolada somalilan iyadoona munaasabadda ay ka qayb galeen wasiiro xildhibaano maamulka gobolka iyo kan magaalada hargeysa ugu horeyn waxaa daafurka ka hadlay mid ka mid a agaasima waaxeedyada gaadiidka sagaal iyo konton gaadhi oo ay madaxtooyadu leedahay ayaannu diyaarinay buuggii dhaqdhaqaaqa buuggaasi waxauu ka saari doonaa maanta halkan siyaabihii sharci darrada ahaa ee loo isticmaali jiray waxa kale oo faa'iidaaha oo uu ka saari doonaa oo u fududayn doonaa maamulkii gaadiidka oo u fududaan doona institutionska qaranka inay si fiican oo hufan ay u maamulaan dayactirkiibaa u fududaan doona markaa
wasiirka gaadiidka iyo horumarinta cusmaan ibraahim cusmaan afgaab ayaa dhankiisa ka hadlay
gaadiidka dawladda oo lumis badan gaadiidka dawladdu uu leeyahay maadaama aanu lahayn buug aanu lahayn oo si sahlan lambarka sumadda mooyaane aanu wax kale aanu lahayn taasi waxay keentay inaannu ku dhaqaaqno inaannu tirakoob ku samayno isla markaana aanu u diyaarinno buugga gaadiidka dawladda mudane madaxweyne maanta waxaad insha allahu tacaalaa halkan aynu u taagannahay inaynu daafurno dhammaystirkiisuna insha allahu tacaalaa muddo kooban uu ku dhammaystirmayo oo aynu ka bilaabayno gaadiidkan madaxtooyada oo in buugga gaadhi kasta buug loo sameeyo oo ay dawladdu leedahay haddii gaadhigaasi dawladdu ay cid u hibaynayso sidii waagii hore inaanu iska fududayn laakiin maanta uu kala wareejin uu ku dhacayo buugga dawladda laga wareejinayo oo ciddii kale lagu wareejinaya markaa lagu haddii laba hay-adood oo dawladdu leedahay ay la kala wareegayaanna sidaasoo kale ay ula kala wareegayaan oo haddii ay maanta madaxtooyadu gaadhi wareejinayso oo ay hay-ad kala siinayso in kala wareejina ay gaadhigaasi ku dhacayso buuggii laga bedelayo hay-addii lahayd ugu dambayntii madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali ow cabdir oo si rasmi ah u daafuray daabacadda diiwaangelinta ayaa isna dhankiisa ka hadlay farxad bay noo tahay waana arrin muhiima inaan maanta daafurno in gaadiidka dawladda la ogaado oo ay yeeshaan wixii lagu garan lahaa oo abuuq uu leeyahay oo isagu gaadhi kasta iska leeyahay wasaaradduna aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waanaan ku bogaadinannaa waayo gaadiidku hadduuna lahayn wax lagu gartaba baabuurkii oo halkaa la wato taargada un laga bedelo dee wax lagu gartaba malaba gaadiidkaasi